asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee aynu ku wadaagno howlaheennii farada badnaa ee aan kaga sheekayn jirnay midaanan maantana waxaan kusoo qaadanaynaa idamkii iibi waxaa la yidhi gabdho haddii ilaah kuusama ogol yahay koox ah oo aan tiro yarayn ahna kuwo isku da-a oo isugu jira gashaatimo garab weyn ah inamo haddii eeba idmahayo ilqabad leh iyo guumayso haddii ilaah kuusama ogol yahay ee laba gogla isugu jira ayaa waxa ay ahaayeen kuwo hal meela ku wada sugan kuwaasoo aag isla joogay hadday isla joogeenna dee waad og tahay oo meel gabdha joogaan wax fara badan ayaa ka dhex jira waxyaalaha fara badan ee ka dhex jira waxay noqon karaan haasaawe waxay noqon karaan sheeko waxay noqon karaan iswaraysi waxay noqon karaan isla talin waxay noqon karaan hadday doonaan falsafado ay gabdhuhu dhigaan sida waayahan dambe aan nairobi ku maqlahayey oo kaleento ee ah rag fara badanoo nin gabadh uu rabay inta ballamiyo dho hotel hebel iigu imo oo kale ay koox gabdha ilaa afar gabdhood oo kale ay iska soo kaxaysanayso oo aroob bilaa maaddoon ah ah kuwaasoo ay noqonayso maskiinkii meesha middan ku ballamiyey in shan kun ama lix kun oo lacaga la geliyo waana dhibaatooyinka aad iyo aadka u soo batay ee waayahan dambe ay joogitaanka caasimaddu inugu reebtay ama lagu arkayba dhaqamadeennii soo jireenka ahaa waxyaala ka duwan gabdho gashaantimo oo nin barbaaran waxba kala dhexaynin cunadiisa un raba oo maaragtay kolba mid isu ballansanayo oo haraggiyo saanta intay kala baxaan feenan haya oo xagan haya waayahan dambe wax iska caadi ah ayay noqotay oo maaragtay gabdhihii waagii hore ee annagu aan soo gaadhnay gabadh iyadoo midho ruugaysa ama xanjar ruugaysa hadday nin aragtay ay tufi jirtay ama markii ay haddii ilaahay idmahayo ay damacdo inay wax cabto xitaa aabbaheedii hooyadeed kala sii jeesan jirtay gabdhihii noocaasa ay aabbaheedii hooyadeed cuntada ay cunaysa kala jeesan jiray ayaa niman alloobaad inta ballamiya lacagaha ka dhammaynhaya oo weliba laga yaabaa qaarkood in moobeelada lagagala hadho huteelada waa ceebaha farada badan ee aad iyo aad isley u dhex yaalla mid ka mid a marka gabadh ka mida gabdhihii ayaa waxay aragtay gabdhahan dhaqamada ay wataani inayna ahayn dhaqamadii ayeydood kuwii hooyadood iyo kuwii macoydoodiiba markay arrintaa iyadaa aragtay ayay gabadhan iyadoo la yaaban si toosa gabdhihiina u weerari karin ayay waxay qorshaysatay si xigmadaysan caqliyaysan tusaalaysan inay wax ugu sheegto oo ay gabdhahan digniin cajiiba u siiso markaasay tidhi horta gabdho waan idiin sheekeeye waagii hore ma maqli jirteen sheeko sheeka sheeka caruur haa saa la yidhi haa heblaay waan maqli jirnay waagan carruurtaan dareenkoodii way soo jeedisay ma og tahay waxay tidhi hadda waxa jira ma taqaanaan saa la yidhi hee maxaa jira markaasay tidhi waxaa jirta sheekoy sheeka sheeka gabdhow sheekoy sheeka sheeka gabdhow baa jiray saa la yidhi haye sayta haddaba i dhegaysta aan wax idiin sheegay saa la yidhi haye markaasay tidhi ma maqasheen ma maqasheen waxaa la yidhi labo waa la hoggaansadaa say dhaheen yaa say tidhi waxaa la yidhi labo waa la hoggaansadaa labadaa ma idiin sheegaa saa la yahaa saytaan idiin sheegay dhegaysta haye hooyadeed moog iyo hawshiisa moogi labadaba waa la hogaansadaabay tii u fiirsa durba iyagay madficii ugu horreeyey ku dhufatay waxay tidhi labo waa la hoggaansadaa hooyadeed moog iyo hawshiisa moogi labadaba waa la hoggaansadaa ayaa la yidhi markaasay dhaheen maxaad ka wadaa sayta waxaan ka wadaa hooyadeed moog waxaa weeye gabadh aan dhaqankii hooyadeed iyo edabtii hooyadeed lahayn waa laisku hoggaansadaa nin baa intuu casho siiyo yuu iska kaxaysanoo hoggaan baa la gashadaabaa la yidhi saasaa laga wadaa say dhaheen haye waa isla yaan waa isdhowrdhowren moogta waa camalkii ahye waa midda labaad hawshiisa mooge isna waa la hoggaansadaa hawshiisa moogaha dee qaabo fara badan baa loo hoggaansan karaa jaajuus baa laga dhigan karaa mar hadduusan wadani ahayn sidoo kaleento gabdhahan dee guur iyo walaaltinimo unbay isugu imaan lahaayeen xishood iyo kala xishood hadduu isaga laftiisu hawshiisii guurka moogyaho waxyaala kala raadinhayo dee in gabdhuhu hoggaansadaan kala dhinac u kaxeeyaan ayay la gelaysaa waa maahmaah labaaley oo oo dadban oo gabadh aad iyo aad u qodo dheeri ay soo maaxisay ama ay soo tuftay maahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtida maanta idamkii ii bi waxaa la yidhi been waad ku qureecataaye kuma qadaysid been waa aad ku qureecataaye kuma qadaysid ayaa la yidhi